بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وأنا كسو شرنا كتابك ها تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم وأنا كسرنا بابك ها أدب المتعلم وفق علمك برانية آدابت لقد دونيه ayuu ka warramayay sheekhu raximah اllah waxaan ka soo baxnay fasalka koobaad qaala almualifu raximah اllah alfasl الthaani fasalka labaad wuxuu ku saabsan yahay fi adabihi fii aadaabihi ay aadaabi اطaalib ardayga aadaabta laga doonaya maca shaykhihi sheekhiisa markuu la joogo wa qudwatihi iyo kii uu ku dayanayey qudwa macnaa uswa ee ciddii uu ku dayanayey oo markaa u jeedo sheekhiisii iyo wamaa yajibu calayhi waxaa ardayga waajib ku ah oo ah min caiimi xurmatihi ay min caiimi xaqihi alxurma macnaa alxaq baa loo jeedaa yacni waxa lagu leeyahay oo sheekh uu ku leeyahay ardaygu oo ah xaqa weyn oo ardaygu sheekha uu ku leeyahay intaasuu ka hadlayaa adaabta laga doonaya ardayga markuu sheekhiisa la joogo iyo markaa ciddii uu ku dayanayey iyo waxa saaran oo ah markaasi xaqa weyn ah oo sheekh uu ku leeyahay ardayga ah wa huwa alaaثata cashara nowca waa saddexiyo toban nooc weeye yani saddexiyo toban arin ayuu markaa tilmaamaya sheikhu saddexiyo toban qodob ayuu tilmaamaya wuxuu sheekhu yhi raximah اllahu tacaala alawalu midka kood waxaa weeye annahu yenbagii waxaa haboon liaalibi ardaygii waxaa u haboon an yuqadima inuu hormariyo anadara ay atadabur watafakur ka fakarid uu ka fakarayo ka fiirsanayo waa inuu markaas nadarka hormariyaa tafakur uu ka fakarayo wayastakhiir allaha ilaahna waa inuu khayr weydiistaa fii man cid waa inuu ilaahay khayr ka weydiistaa yaakhud اlcilma cilmi uu ka qaadanayo canhu xaggiisa wayaktasiba bimacnaa yaakhud uu ka qaadanayo xusna alakhlaaq xasana alakhlaaqi akhlaaqda wanaagsan iyo walaadaabi aadaabta wanaagsan minhu xaggiisa walyakun ha noqdo in amkan hadday suurtagal tahay miman cid ka mulat ay dhammaystirantay ahliyatuhu ahlnimadiisa oo wataxaqaqad ay xaqiiqowday shafaqatuhu naxariistiisa wadaharad ay muuqatay muru'atuhu shakhsiyad wanaaggiisa oo curifat cifatuhu la gartay dhowrsoonaantiisa uu dhowrsoon yahay washtuhirat ama washtaharad ee caan baxday siyaanatuhu yani markaasi siyaanadiisa ama washtuhirad la caan bixiyey siyaanatuhu inuu yahay inaan qof dhowrsoon oo wa kaana uu ahaaday axsana tacliiman xagga baridda mid wanaagsan waajwada tafhiiman xagga fahamsiintana wuxuu tilmaamayaa sheekhu raximah ullah arrinka koowaad waxa wey laga doonayo ardaygu waa inuu awalan ka fiirsada oo ka fakeraa cidda uu cilmiga ka dhiganayo cid kastoo cilmi dhigaysaa inuu iska hoos fadhiista maahan waa inuu ka fakeraa oo ka fiirsadaa cidda uu cilmiga ka dhiganayo istikaarana waa inuu la yimaado ilaahay khayr weydiistaa inuu markaa ku hanuuniyo cidda markaa uu cilmiga ka dhiganayo oo markaasi intuu tukado labadii ragcadood waa inuu markaa dikri ducadii akhriya allahuma inii astakhiiruka bicilmik waastaqdiruka biqudrik ducadii macruufka ahayd isagoo markaasi ilaahay xaggiisa ka dalbayo ka sugaya inuu ku hanuuniyo cidda ku haboon inuu markaa cilmiga ka qaato ayib iyo cidda markaas akhlaaqda wanaagsan uu ka qaadanayo sheekhu wuxuu leehy raximah ullah ciddaas waa inay tahay cid ahliyadiisu ay tahay mid kaamilah bimacnaa in cilmi laga qaato mid ku munaasab ah mid ku munaasab ah yani markaasi waa inuu yahay ahliyadiis xagga cilmiga waa inay kaamil tahay shafaqada uu u turayo ardayda miday markaa xaqiiqowday waa inuu markaasi waa inuu yahay shakhsiyad wanaagiisu miday ka muuqatay shakhsiyad wanaag waa inuu yahay mid la gartay inuu yahay qof cafiifoo dhowrsoon oo markaasi is-ilaalinaya waa inuu yahay oo iska ilaalinaya waxyaalihii muxaramaadka ahaa waxyaalihii makruuhaadka ahaa waa inuu yahay wixii markaa ka dhaca mooyaane laakiin qof isdhowraya waa inuu yahay mid la caan bixiya siyaanadiisa inuu yahay mid dhowrsoon waxyaalaha sharcigu diiday n ka dhowrsanaya waa inuu yahay waa inuu yahay mid xagga tacliinta iyo baridda uu waxbarayo mid tacliintiisu ay wanaagsan tahay si wax u baray dadka si wanaagsan wax u baraya oo si wanaagsan wax u fahamsiinaya waa inuu yahay arrimahaas iyo qodobadaas waa in laga helaa alأwalu anahu yenbagii liطaalib ardayga waxaa u haboon an yuqadima nadar intuusan cilmigii bilaabin waa inuu hormariya nadarka anadar waxaa loo jeeda atadabur watafakur inuu ka fakaraa cidda uu cilmiga ka dhiganayo wayastakhiir allaha ilaahna khayr ka dalbaa fii man cid yaakhud cilma cilmiga uu ka qaadanayo canhu xaggiisa oo wayaktasiba uu ka kasbanayo oo ka qaadanayo xasana alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan iyo waladaabi minhu xaggiisa walyakun ha ahaado in amkana hadday suurtagal tahay hadday suurtagal noqon weyd markaa dee ma saarnaa hadday suurtagal tahay ha noqdo miman kamulat ahliyatuhu mid ahalnimadiisu uu markaa cilmiga ahal u yahay mid ay kaamilnot kaamil noqoto wataxaqaqat shafaqatuhu shafaqadiisa iyo naxariistiisa iyo turitaankiisuna mid ay xaqiiqowday wadaharat muru'atuhu shakhsiyad wanaaggiisana min almari baa laga keenay marigana waa qofka weeye marka muru'adiisu iyo shakhsiyaddiisu mid ay muuqatay shakhsiyad wanaag ku caanbaxay waa inuu yahay wcurifat cifatuhu dhowrsoonaantiisuna yani markaasi la gartay washtuhirat siyaanatuhu dhowrsoonaantiisa inuu dhowrsan yahayna ay caan baxday oo la caan bixiyey wa kaana axsana tacliiman barid dadka uu baraya cilmigana mid wanaagsan waa inay taho si wanaagsan dadka waa inuu cilmiga u barayaa wa ajwada tafhiiman xagga fahamsiintana mid markaasi xaggaana ku wanaagsan waa inuu yahay walaa yarhabu aalibu ardaygu waa inuusan raadin laa yarhabu aalibu ardaygii waa inuusan raadin fii ziyaadati alcilmi mid cilmigiisu uu badan yahay waa inuusan raadin maca naqsin fii warac laakiin xagga xalaal miiradku nuqsaana kaga sugantah aw diinin aw maca naqsin fii diinin xagga diintu nuqsaan kaga sugantah aw cadami khuluqin jamiil ama akhlaaq wanaagsan aan lahayn facan bacdi salaf salafka qaarkood waxaa laga soo wariyey inay yidhahdeen hada alcilmu diinun cilmigani waa diin fanduruu bal hadda eega can man ta'khuduuna cidaad ka qaadanaysaan diinakum diintiina cidaad ka qaadanaysaan bal eega waxaa laga soo naqliyey ibnu siriin wuxuuna ku sugan yahay fii muqadamati saxiixi muslim saxiix muslimka muqadimadiisa ayuu ku suganya ibnu siriin baa laga soo naqliyey isagaana ugu horrey wax laga soo naqliyo kadalika harawi kitaabkiisa fii dami alkalaam wuxuu ka soo naqlinaya zayd ibnu aslamna wuu ka soo naqliyey kadalika alkhatiibu albaqhdaadi kitaabkiisa alfaqih walmutafaqih buu ku sheegay wuxuuna ka soo naqliyay can cabdillahi ibni cawn marka selafka raggaaso dhan waa laga soo naqliyey laakiin waxaa ugu horreeyey cid laga soo naqliyay hadalkaas ibnu siriin culimmada qaarkood kitaab gaara ayay cunwaanka ka alifeen wadaadka mucaasirka la yidhaahdo axmed baazamuul oo markaasi jaamacatu um اqura mudariska ah wuxuu qoray kitaabka ku magacaabay ina hada اlcilma diinu fanduruu canman ta'khuduuna diinakum cilmigani waa diin ilaahay markaa loogu dhowaanayo oo ilaahay loogu cibaadaysanayo bal hadda waxaad iska eegtaan cidda aad ka qaadanaysaan diintaasi iska hubiya oo iska eega ayib sheekh wuxuu yhi walyaxdar ha iska jiro min ataqayudi inuu isku koobo yani markaa bilmashhuuriina kuwa markaa caanka ah kuwa ha iska ilaaliyo wa tarki اlأkhdi iyo inuu ka qaato inuu isaga tago can alkhaamiriina kuwa qarsoon faqad cadda alghazaaliyu ghazaali wuxuu ku tiriyey iyo wagayru hayrki dalika arrinkaas in kuwa mashhuuriinta laga qaato cilmiga la kuwa khaamiriinta lasaga tago min alkibri kibir buu ku tiriyey cala alcilmi yani markaa cilmiga marka laga kibriyo wa jacalahu wuxuuna ka dhigay caynan xamaaqa nacasnimo yani lafteedu ayuu ka dhigay lianna alxikmata xikmaddu daallat lmuminu qofka muminkaa baadidiisa weeyaan yaltaqituha wuu qaadanaya xayu wajadaha meel alla meeshuu ka helo ayuu markaa ka qaadanaya wayaktarimuha waa ka qaniimaysanaya xayu dafira biha meel alla meeshii uu ku guulaysto markaa waa ka qaadanaya wuxuu sheekhu ka warramaya raximah llahu tacaala ardaygu waa inuusan raadin un bas mid cilmi badan keliya waa inuusan raadin qof cilmi badan laakiin xagga waraca iyo xalaal miiradku yani markaa nuqsaan ay kaga sugan tahay mar hadduu nuqsaan xagga waraca kaga sugan tahay waa inuusan ziyaadatu cilmi kaliya waa inuusan eegin xagga diinta hadday nuqsaan kaga sugan tahay cilmi badnaan kaliya waa inuusan eegin ayib ama akhlaaq yani markaa akhlaaq wanaagsan midka aan lahayn waa inuusan markaasi kaa unuusan ku dadaalin taasuu sheekhu ka hadlayaa waxaa kasi daran waa inuu iska ilaaliyaa markaasi uusan ku dadaalin mid cilmi badan laakiin saaxiib bidcoole ah waa inuu kaalaftiisa iska ilaaliyaa oo ka digtoonaadaa isagoo cilmi leh laakiin hadduu mubtadic yahay oo bidcooyin uu saaxiib yahay waa inuu markaa ayadalsa iska jiraa oo taasaa ka sii awleysan ayib maxaa yeelay yani akhlaaqdan wanaagsan akhlaaqdan xun ama warcla-aantan waa ashyaa markaasi asaga ku tacalluqda weeye laakiin hadduu bidco wato bidcadii markaasi waa shay markaa tacadi oo markaa sii gudbaya weeye oo dadki markaas waxaan uu sheegayo oo wuxuu aaminsanya diin ka dhiganaya weeye waxaa qaldanbu dadki marka u sawiraya waxaa laga yaabaa haddii xalaal miradlaahi ka muuqato in markaa la arkayaba ay muuqanayso ayib marka arrimaha waa inu iska ilaaliyaa buu leeyahy oo keliya qofku waa inuusan raadin qofkuma cilmi badan yahay keliya cilmi ma leh xagga xalaal miradka xagga diinti akhlaaq wanaagga dhankan waa inuusan ka eegin maxaa yeele salafku qaar waxay yidhaahdeen cilmigani waa diin iska eega caddaad ka qaadanaysaan sheekh wuxuu yidhi waa inuu iska jiraa inuu isku koobo inuu wax ka qaato kuwa caanka ragga caanka bas uu isaga tago kuwa khaamiliinta alkhaamil waa alkhafi alladii laa yucraf waa midka qarsoonoo cidu aysan garanaynin cilmi waa leeyahay laakiin ma soo caanbixinoo cidu saa uma taqaano waa qarsoonya marka kuwa mashhuuriinta keliya waa inuusan isku koobine kuwa khaamiliinta laftooda waa inuu ka qaataa alimaam alghazali maxamed ibn maxamed ibn maxamed alghazali oo laqabkiisuna xujat lislaam uu yahay oo shaaficiga ah iyo keyrkiisba waxay yidhahdeen arrinkaasi waa kibirkii wey waa kibir cilmiga la iska weyneynaya weeyaan qofka hadduu yah waxaan wax ka qaadanaya kuwa caankaa bas waa caynul xamaaqa buu sheikhu yidhi xamaaqo iyo nacasnimo waa lafteedii weeyaan sababtu wuxuu ku cileeyey xikmadu waa qofka muminka baadi bay u tahay bimacnaa cilmigan aad raadinaysid waa baadi qof baadi doonayaad la mid tahay hadday baadi kaa maqan tahay min alla meesha baadida lagugu sheego markaasi waad ka doonaysaa waad ka raadinaysaa meel alla meeshaad ka heshana waad ka qaadanaysaa baadidaas meesha dunta ha noqoto god hadduu galo neef kaa galo waad uga dabagelaysaa marka maadaama cilmiga uu la mid yahay baadidaa kaa baxsatay ood raadinaysoo kale oo meel alla meeshaad ka hesha waad kala soo baxaysa od u doonaysid taasoo kale cilmigiina wuxuu ku leeyahay ama nin mashhuura ha hayo ama mid khaamila ha hayee cilmigaasna ha yaraysan ka qaado ciddaa markaasi oo hasku koobino ha odhanin kaa mashhuurka ayuuman ka qaadanaya anigu kaa mashhuurka ayuuman ka qaadanaya sidaa ha odhan daabidkuna waa inuu yahay yani xagga sunnada iyo xagga cilmiga labadaa waa inay wada socdaan an yakuuna caalima wa an yakuuna suniyan labada waa inay isku lamaan yihiin walaa yarqabu ay walaa yabxat yuusan raadin aaalib ardaygii fii ziyaadati alcilmi yani cilmi badan waa inuusan raadin maca naqsin fii waracin ayadoo markaasi cidan cilmigiisu ay badan tahay xagga warac iyo xalaal miiradka ay markaa nuqsaan kaga sugantah aw diinin aw naqsin fii diinin ama diintiisu ay nuqsaan ku sugantahay aw cadama khuluqin jamiil yani markaasi uu yahay xagga nuqsaan ay kaga sugan tahay akhlaaq wanaaggii oo akhlaaq wanaagsan ma leh facan bacd salaf waxaa laga soo wariyey inuu yihi salafka qaarkiis ina hada alcilma diinun cilmigani diin weeyaan fanduruu iska eega can man taakhuduuna cidad ka qaadanaysaan diinakum diintiina walyaxdar haska jiro min ataqayudi inuu isku koobo bilmashhuuriina kuwa caanka ah wa tarki اlahdi iyo inuu haska jiro inuu ka qaato can ilkhaamilina kuwa qarsoon faqad cadda alghazaliyu hazali wuxuu ku tiriyey iyo wayru heyrki dalika arrinkaas in markaa laisku koobo mashhuuriinta min alkibri ayuu ku tiriyey kibri bada waa la sukurinaya kibri inuu yahay kibri laakiin haddii bada la fadxiyo kibar la yihahdo marka waxay noqonaysa weynaan bay noqonaysaa min alkibri cala alcilmi cilmiga markaa la iska weyneynayo wajacalahu wuxuuna ka dhigay khazali cayna xamaaqa nacasnimo markaasi lafteedii ayuu ka dhigay lanna alxikmata maxaa yeele xikmadu daalat mumin qofka muminkaa baadidiisa weeyaan yaltaqiطuha wuu qaadanaya xayثu wajadaha meel alle meeshuu ka helo wayaqtanimuha waa haniimaysanaya xayثu dafira biha meel alle meesha marka uu ku guulaysto uu markaasi qaadanaya xadiis ahaan baa markaasi loo soo wariyey laakiin ma asixin waa daciif albanina waa daciifiye kitaabkiisa daciif aljaamic اsagiir ayuu ku daciifiyey lakiin aimada salafka waa laga soo wariyey yan marka hadallo noocaasoo kale ah rag laga so wariye waxaa ka mid ah cubaydالlahi ibn cumayr wuxuu leeyahay kaana yuqaalu alcilmu daalaة الmuؤmin yagdu ilىa طalabiha fain asaaba minha shayئa xawaah xataa yudiifa ilى hayrihi wuxuu leeyahay cubaydالlahi ibn cumayr waxay culimmadu odhan jireen cilmigu waa qofka muminka baadidiisa yaqdu ilىa طalabiha baadidaas inuu raadiyo ayuu u kalahaya u jarmaadaya subax kasta haddii uu helo wax ka mid ah baadidii uu doonayay xawaah waa koobaya waa qaybaya uma yudiifu ilىa hayrihi hayrkiis markaa u tiirinayaayo ohanaya markaas hebel baa markaasi saa ii sheegay ayuu markaa saas u tiirinaya u nisbaynaya wuxuu sheekhu raximah اllah wayataqaladu lmina wayataqaladu mina galladda wuxuu yani qoorta u gelinaya liman saaqaha ilayhi cidda markaa asaga u soo jiiday oo u keentay fainahu qofku yahrubu wuxuu ka cararayaa min makhaafati اljahli cabsida jahli uu ka cararaya kamaa yahrubu suu oga cararo min alasad libaax walhaaribu midka cararaya min alasad libaax ka cararaya laa yanafu kamasan taagayo min dalaalati man cid tusintiisa yaduluhu tusiye cala alkhalaasi inuu ka baxsado libaaxaas kainan man kaan cid kastoo noqdoba sheekh wuxuu inoo samaynaya tusaale ama shabax ayuu inoo samaynaya shabaha inoo samaynaya waxaa weeyaan inaan isku koobin kuwa mashhuuriinta oo aan laga tegin kuwa khaamiliinta ah ayuu tusaale ka bixinaya awalan ee cidda marka u sheegta cilmigaas oo galladaasi iyo markaas abaalka cidda ku leh waa inuu u nisbeeya oo ila hebel baa ii sheegay oo sidaa igu sheegay cidday dunto ha noqoto wuxuu la mid yahay haddaba ninkani cilmiga doonaya oo jahriga ka cararaya cilmigana doonaya wuxuu la mid yahay nin libax ka baxsanaya nin baa nin wuxuu ku yidhi war halkan libax baa jiifa ka carar haddii loo sheego halkan libax baa jiifa dee wuu cararaya cid alle ciddii u sheegta ayankan warkiisa wuu qaadanaya ma oranaya qofkaas qofkan ii sheegay tulama qof mashhuura qof caalamiya qofka hadalkan ii sheegaya mase waa qof khaamil oo qarsoon isma weydiinaya qofkaas ayan kaan oo yidhi halkan libax baa jiifa nuu noqdo ilmo yar uu ka cararo uu qaadanaya warkiisa wuuna cararaya naftiisuu la baxsanaya ayib sidaa waxaa la mid ah yani cararka qofka uu jahliga ka cararayo cid kastoo markaa u sheegta oo tidhaahda yani waxan waa jahli oo cilmiga u sheegta jahligiina ooga digta warkiisa wuu qaadanaya saasoo kalea laga doonayaa marka wuxuu simayaa aljahlu ayuu wuxuu ka dhigay kalasad aqoon daradii libax bay la mid tahay sida marka libaaxa cidda kaaga digta aad warkiisa u qaadanaysood oo cararayso saasoo kale cidda jahliga kaaga digta oo markaasi kuu sheegto cilmiga waad qaadanaysaa warkiisa ismana weydiinayso ma ohanaysid kan ii sheegay talow ma qof mashhuura miyaa mise waa qof aan mashhuur ahayn sida libaaxa midka kaaga digay oo kuu sheegay aadan u oranaynin talow qofkaas ma qof caana baa qofkan ii sheegaya warkani mise waa qof aan caan ahayn taasay la mid tahay buu sheekhu leeyahy wuxuu leeyahy sheekhu raximah allahu tacaala taqalada kada yani markaasi waxaa waxa qoorta la surto ayaa la yidhaha taqallada fulanu sayfahu sayftiisi buu jeenay qaarsaday baa la yidhaahdaa marka hadda wuxuu ujeedaa un inuu u tiiriyo u nisbeeyo yani cilmigan cidda u sheegtay buu u tiirinaya hebel baa ii sheegay buu leehy qofka ama khaamil ha noqdo ama mashhuur ha noqdo kaasuu u nisbaynaya maxaa yeele qofkani waa qof un jahli ka cararaya sida libaax oga cararayo jahliga oga cararaya qofka libaaxa ka cararayana kama santaagaya cid kastaoo tusisa bal waa u mahadnaqaya jazaaka allahu khayra buu leeh maanta halis baan geli lahaa adaa i badbaadiya ilahay sabab aduu kaa dhiga saasuu ohanaya wayataqalladu lmina gallada wuxuu qoorta u gelina macnaa wuxuu u tiirinaya u nisbaynaya niman saaqaha ilayhi cidda markaa u soo kaxaysay macnaa u keentay oo asaga u sheegtay ayuu markaa galladaasna yani u tiirinaya u nisbaynaya hebel baa ii sheegay buu leeh fa inahu yahrubu qofkani waa cararaya min makhaafati اljahli qofkan aalibcilmigaha wuxuu ka cararayaa min makhaafati اljahli jahliga cabsidiisa ayuu ka cararaya in jaahil lagu sheego waa jahli ka carar qofkan cilmigu markuu baranayo cilmiga baro oo jahliga ka bax bu isle jahliga ka carar kamaa yahrubu suu oga cararayo min alasadi libaax walhaaribu midka ka cararaya min alasadi libaax laa yanafu kama santaagayo oo kama kibrayo min dalaalati man cid tusintiisa yaduluhu tusinaya cala alkhalaasi ka baxsashada oo libaaxa ka baxsanaya kaainan man kaan cid kastoo u ahaadaba cid kastoo ay tahayba cid kastoo u sheegta warkaas warkiisa wuu qaadanaya kamana shakinayo laakiin waxaa shari ah yani markaa qofkaasi arrimihii aan soo sheegnay waa in markaasi ay ku sugan yihiin oo waa inuu yahay qof markaas sunnadii ku camal falaya waa inuu yahay qof cilmile waa inuu yahay qof khuluq iyo diinle waa inuu yahay arrimahaasna waa in markaasi laga helaa walow khaamil ba haska ahaadee waa in arrimaha laga helaa bilcilmi wa biddiini waalkhuluqi waa in arrimahaas ay ku sugan yihiin wuxuu sheekhu yhi raximah اllahu tacaala faida kaana alkhaamilu hadduu yahay khaamilku miman turjaa barakatuh mid la rajaynaya barakadiis macnaa nafcigiisa mid nafcigiisa la rajaynaya hadduu yahay nafcigiisa caamka ah miman turjaa barakatuhu kaana nafcu bihi wuxuu noqonaya intifaac lagu intifaacayo acama mid caam ah wataxsiilu xasilinta cilmiga laga barto min jihati xaggiisana wuxuu noqonaya atama mid taama ayuu noqonaya waidaa sabarta haddaad dabagal ku samayso ood raacraacdo axwaal asalaf salafka xaaladahoodii iyo walkhalafi khalafka xaaladahoodii lam tajid inafca nafcigii heli ma ogaan maysid yaxsulu haaliban in sida badan la helayo walfalaaxa falaaxi iyo guushi yudriku qof mid helaya aaliban xaali mid dalbaya ilaa idaa kaana ilaa idaa kaana inuu u sugnaado lishaykhi shaykha taqwa xagga alla ka cabsiga nasiibun dheef waafirun weyn wa calaa shafaqatihi naxariistu u naxariisanaya ardayda iyo wa nusxi taladiisuna lialaba uu la talinayana ay u sugnaatay daliilun daahir daliil mid tusinaya markaa waadixa wakadalika idaa ctabarta haddii aad eegto almusanafaat kutubta la qoray wajadta waxaad ku ogaanaysaa oad ku yaqiinanaysaa alintifaaca intifaaca lagu intifaacayo bitasniifi اlatqaa yani markaasi midka taqwada badan musanafkiisa alashad ee suhdiga badan aw fara inuu badan yahy wاlfalaaxa liibaanta marka liibaantuna ha lagu liibaano biاlاshtigaali bihi in asaga wax laga bartana akara inay tahay mid badan wuxuu noo tilmaamaya sheiku raximah اllahu tacaala khaamilku hadduu yahay mid barakadiisa la rajaynayo yani qof baraka lagu yani markaas lagu lagu tuhmayo nafcigiisu wuxuu noqonaya mid markaas caam ayuu noqonaya in cilmiga laga bartana mid taama ayay noqonaysaa haddaad selafka xaalkoodii dabagal ku samayso ood raacraacdo iyo khalafkiiba wuxuu sheekhu leeyahay heli maysid nafciga haaliban nafci in la helayo oo xasilayo falaax iyo guul in la helayo qofka raadinaya inuu helayo inuu sheekhu yahay mooyaane mid markaa xagga alle kacabsiga nasiib weyn ku leh bimacnaa mar kasta oo sheekha cilmiga laga baranayo uu yahay qof markaasi taqwadiisu ay badan tahay ayaa cilmigiisuna aada looga bartaa cilmigiisana lagu intifaacayo dadku ka bartaan mar kastoo la ogaado inuu qof markaa shafiiq bialaba ardada u naxariisanaya oo u turaya oo ardada u nasteexaynaya miday arrinka ka muuqato wuxuu noqonaya intifaaca lagu intifaaca ninkaasi mid uu badan yahay kadalika haddii aad egto musanafaadka la qoray kutubta la qoray waxaad arkaysaa kuwa culimmada alla kacabsi uu ku badan yahay suhdi uu ku badan yahay in markaasi intifaac lagu intifaaco kutubtaasi in markaas ay badantah in kutubtooda la akhriso lagu mashquulona ay markaas nafcigeedu ay badan yihiin bimacnaa intuu nin ka yani markaasi ka alla kacabsi badan yahay oo markaasi ka suhdi badan yahay intifaaca lagu intifaaco cilmigiisuna waa ka badan yahay ha noqoto in laga dhigto ama ha noqoto kutubtiisa in la akhristo laga faa'idaysto ayib kutubta marka hadda culimadu ay aadka ola yahan waxaa ka mid ah kutubta imaamu nawowi raximah اllahu tacaala kutubtaas culimadu waxay yihahdaan yani markaa jamiicu طawaa'if اlumma ummadda muslimiinta dawaa'ifteeda kala duwan yacni markaasi kooxaheeda kala duwan kutubtiisa markaasi waa ka faa'idaysanaya waa akhrisanayaan noocay yihiinba way ka faa'idaysanayaan waa ku intifaacayaan maa min beyti min buyuuti اlislaam ilaa waxaa laga helayaa bacda kutubtiisa ka mid ah arbiciin nawowi oo kale kariyaad saalixiin oo kale kaladkaar oo kale ayib qaar waxa laga so hor inay yidhaahdeen biciddaar washtari adkaar intaad guriga iibisid kitaabka adkaar soo iibso riyaad saalixiinka tahdiibu yani markaasi yani kitaabkiisa majmuuc muhadabka yani marka kutubtiisu waa fara badan yihiin haddana yani markaa maa min beyti min buyuuti اlislaam ilaa kutubtiis wax ka mida laga helayaa marka waxaa ka muuqanaysa barako ayaa ka muuqanaysa lanna wuxuu aha nin zaahid ayuu ahaa oo aad u suhdi badan oo addunyada iska ilaaliya ayuu ahaa marka sheekhu arrinkaas ayuu tilmaamaya faida kaana alkhaamilu hadduu yahay ninka khaamilka oo qarsoon miman turja barakatuh mid la rajaynaya barakadiisa kaana nafcu bihi wuxuu noqonaya intifaac lagu intifaaco acama mid markaa badan oo caam ah wataxsiilu cilmiga in la barto min jihati xaggiisa laga bartana waxay noqonaysaa atama mid taama ayay noqonaysaa waidaa sabarta haddaad dabagal ku samayso sabr waxaa weyaan tatabuc inaad samayso dabagal axwaal salaf salafka xaalkood haddaad raacdo iyo walkhalaf lam tajid yani nabarka marka salkiisa qofka marka nabar ku dhaco salkiisa markaasi la doono in la ogaado ayaa loo yaqaana waxa lagu eego waxaa lagu eegaya mismaar la yidhaahdaa marka markaad daba gasho aad daba raacraacdo xaalka salafka iyo khalafkaba lam tajidi nafca nafci heli maysid oo ku ogaan maysid yaxsulu haaliban inta badan in la helayo wاlfalaaxa liibaani yudriku qofku inuu heleelayo aaliban xaal mid dalbaya ila ida kaana lishaykhi in sheekha ay u sugnaatay mooyaane min ataqwa xagga alla kacabsiga nasiibu waafir nasiib weyn macnaa qof sheekhaas hadduu nasiib weyn kuleya agga alla kacabsiga waxaa weyaan intifaaciisuna waa badanaya wa calaa shafaqatihi shafaqadiisa iyo naxariistiisa iyo wa nusxihi naseexadiisa lialabati ardada u naseexaynayo usugnaaday daliilu daliil wax tusinaya daahirun muuqda wakadalika ida ctabarta almusanafaat haddii aad eegto musanafaadka kutubta la qoray wajadta waxaad ku yaqiininaysaa alintifaaca in lagu intifaaco bitasniif اlatqى alashad kan zuhdiga badan oo alla kacabsiga badan musanafkiisa in lagu intifaaco waxaad ku yaqiininaysaa awfara intifaacaas inuu badan yahay wاlfalaaxa liibaanta lagu liibaanayo bilishtigaali ku mashquulid bihi markaas btasniifi alatqa alashad inuu yahy agara mid badan walyajtahid ha dadaalo ardaygu calى an yakuuna shaykhu sheikhu inuu yahay yani markaa ku dadaalo inuu yahay sheekhu miman mid lahu ay markaasi u sugnaatay cala aculuumi sharciya culuumta sharciga tamaamu ilaacin ilaac markaa taam ah miday u sugnaatay yani markaasi waa inuu kaawa inuu noqdaa walahu maca man yuuhaqu bihi min mashaayikha casrihi kahraةu baxثi wa طuuli اجtimaac wa kahraةu baxثin baaritaan fara badan iyo wa طuuli اجtimaacin iyo kulmitaan badan lahu waa inay liطaalib u sugnaataa maca man cid maciisa ee uu la kulmayo yuuhaqu bihi lagu kalsoon yahay oo min mashaayikha casrihi ah bimacnaa wuxuu u jeedaa baxi fara badan iyo kulan fara badan waa inuu la yeeshaa culimada isku casriga yihiinoo lagu kalsoon yahay cilmigooda lagu kalsoon yahay laa min man akhada waa inuusan markaasi uusan ku dadaalin inuu la kulmo oo wax ka qaato min man cid akhada ka qaatay can butuuni اlawraaq warqadaha ka qaatay oo walam yucraf aan lagu aqoonsanin bisuxbati اlmashaayikh mashaayikh inuu la saaxiibo mashaaikhdii alxudaaqi markaasi xarfaanta ahaa qaala shaaficiyu radia allahu canhu imaam shaafici wuxuu yidhi man tafaqaha qofka fiqiga ka barta min butuuni kutub kutubta dhexdooda dayaca alaxkaam axkaamta qofkaasi waa dayacay bimacnaa axkaamkaas ma baran wa kaana bacduhum qaarkood waxay ahayn yaquulu mid yidhaahdaa min acdami albaliyati balaayooyinka waxaa ugu waaweyn tamashiku asaxafiya saxiifad in sheekh markaa laga dhigto nusqo kale waxaa ku sugan min acdami albaliya tamashiku asuxufiya asuxufiya waa jamcu suxufi jamcu suxufi weeyaan waxaa loo nisbaynayaa ila suxuf marka macnuhuna sheekhaa fasiray ay aladiina kuwa weeye tacalamuuna min asuxuf suxufta ka baranaya sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah allahu tacaala ku dadaalo ardaygu in markaasi cilmiga cidda uu ka baranayo sheekh uu ka baranayo inuu yahay mid markaa culuumta sharcigaa iilaac taama mid uleh waa inuu yahay mid u leh waa inuu yahay maqsuudka sheekh wuxuu ujeedaa yani markaasi cilmigiisu miduu badan yahay iilaaciisuna fara badan yahay waa inuu yahay ilaacashiisu miday badan tahay cilmigiisuna badan yahay waa inuu yahay uma jeeda mid markaa taam yeelay yani culuumtii oo dhan soo afjaray albani wuxuu ohan jiray laa tamaama fi hadihi اdunya addunyadan tamaam iyo meeshii ugu dambaysay in la gaaro ma dhacayso laa tamaama fi hadihi اdunya marka lakin shekh wuxuu ujeedaa waa in markaasi cilmigiisu waa inuu badan yahay iilaac markaa fara badanna waa inuu leeyahay saasuu ujeedaa waa inuu u sugnaadaa ardaygu oo la kulan waa inuu la yeeshaa cidda lagu kalsoon yahay oo mashaayikhda casrigiisa ah kahrat baxsin wa tul ijtimaac kulan fara badan iyo mubaaxaso fara badan oo masaa-isha markaa la eegayo waa inuu markaa yeeshaa laa miman akhada can butuun awraaq cid markaa warqada ka qaadata laakiin kuwa waa inuu iska ilaaliyaa kuwaasi waa inuu iska ilaaliyaa waxaa jirta cibaaro mashhuura oo la yidhaahdo man kaana shaykhuhu kitaabahu fa khata'uhu akharu min sawaabih qofka sheekhiisi uu yahay kitaabka uu yahay oo sheekh kale ma leh kitaabkaas mooyaane khata'iisa ayaa ka badan sawaabtiisa abuxayaan waata loo nisbeeyo yadunu اlgumru ana اlkutba tahdii أkhا فhم لإdراك العلوم وmا يdري الجهول بأن فيها غواaمض حyرت عقل الفhيم إذا رمت العلوم بغyر شhيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليka حتى تصير أضل من تuم الحكيم أبو حyان وxuu yihi يظن الغمر نacasku وxuu u malaynayaa أن الكتبة كتبtu تhdي inay hanuuninayso أkhا فhم mid فhم u صاaحيiبa inay ku hanuunayso liidraak اculuumi culumta haleelitaankeeda saasuu isleeyahay qofka jaahilka wuxuu moodaya in culumta lagu barto yani markaasi kutubta markaas inay kugu hanuuninayso wamaa yadri ma oga aljahuulu jaahil badanuhu ma oga biana fiiha ay fi اlkutub inay ku sugan tahay qawaamido kuwa qarsoon oo xayarad wareerisay caqla اlfahiimi ninka fahamka badan caqligiisa idaa rumta culuma haddaad culumta doonta buu leehy bigayri shaykhin sheekh la'aan dalalta waxaad ka lumaysaa can asiraaط اlmustaqiimi waddadii toosnayd baad ka lumaysaa wa taltabisu اlumuuru arrimahana waa sikaa dhehgelmayaan calayha korkaaga xataa tasir ilaa aad noqoto adalla mid ka baadinimo badan min tuuma alxakiim ninkii tuuma alxakiim la ohan jiray nin ka baadinimo badan ayaad noqonaysaa tuuma alxakiimna waa nin markaasi xagga jahliga yani markaa tusaale loo soo qaata wey weliba jahliga murakabka ayaa tusaale loo soo qaataa xataa tasira adalla min tuuma alxakiimi taawadiisa waxaa ka mid a soo wariyey inuu leeyahay yani markaasi hablaha sadaqaysta oo ragga ku sadaqaysta tasadaqa biاlbanaati calى rijaali yuriidu bidalika janaati naciimi marka waa nin xagga jahliga ku caanbaxay wey almuhim marka wuxuu ujeedaa sheekhu waa in uusan ka qaadan mid kutubta warqadaha wax ka akhrista oo weligiiba sheekh aan hor fadhiisanin waa inuu markaasi uusan kuwa ka qaadan laakiin ilaaqaas culimadu waxay leeyihin nafteedu in la ilaaqo la yidhahdo kitaab in wax laga qaato lamaba ogolaba oo qof kasta oo kitaab wax ka qaatay waxba lagama qaadan karo taa lafteed nadar baa ku sugan bay culimada qaar leeyihiin sheekh ibnu cuthaymiin raximah allahu tacala wuxuu odhanaya cibaaradaa markuu soo naqliyo man kaana shaykhuhu kitaabahu fakhata'uhu akharu min sawaabih wuxuu odhanayaa hada laysa saxiixan calaa ilaaqih in saa loo sii daaya maahan buu leh walaa faasidan calaa ilaaqih in la leeyahy arrinkaas maba banaana aslan maya waa in la qeydaa wuxuu leeya ama alinsaanu aladii yaakhud alcilma min ayi kitaabin yaraahu falaa shaka anahu yukhdiu kaiira yani qofka wax kale aan ka qaadanayn culimadan waxba ka qaadanayn kitab wax ka qaadanaya kaa gefkiis inuu badanaya shaki ma leh wa ama aladii yactamidu fii tacalumihi calaa kutubin min rijaali macruufiin bihiqa waاlamaana wاlcilmi laakiin qofka cuskanaya cilmigiisa u cuskanaya kutub kutubtaasoo markaas ay leeyihiin rag lagu yaqaano kalsooni lagu kalsoon yahay amaano lagu yaqaano cilmi lagu yaqaano faina hada laa yakuru khaطaؤuh bal qad yakuunu musiiba fi akari ma yaquul shekh wuxuu waxay ku xiran tahay yani kitaabka cidda iska leh aad wax ka qaadanaysid haddii uu yahay nin lagu kalsoon yahay waad ka faa'idaysanaysaa laakiin hadduu yahay kitaab aan lagu kalsoonayn oo marka aan mudaqaq muxaqaq aan ahayn xaalka noocaasa yani markaas khaطa'aaga wuxuu ka badanayaa sawaabkaaga ayuu ka badanaya waxay sheegeen ragga markaa ku qaatay culumta muطaalacada waxaa ka mid ah ibnu xasmi alظaahiri ibnu jawsi zamaqshari raggaas waa rag markaasi ku qaatay bay leeyihin culumta markaasi badankeeda muaalacay ku qaateen muaalaco ayay ku qaateen almuhim yani waxaa weeyaan in lasii daayana maaha cala iطlaaq la yidhaahdo yani kutubtan ka qaado in lasoo xiro baabka la yidhahdo kama qaadan kartna maahan waa bayna bayna qofku waa inuu markaas leeyahay cid wax ka qaato waa inuu leeyahay aslan waa inuu leeyahay marka hore kadibna asagu waa inuu sii kobciya cilmigiisii qofku wuxuu sheekhu leeyahy raximah allahu tacaala wala ijtihaad ha ku dadaalo calaa an yakuuna shaykhu sheekhu inuu yahay miman lahu miman cid lahu ay u sugnaatay calى اculuum الsharciyati culumta sharciga tamaam iطilaacin daalacsho taam ah walahu waa inuu u sugnaado ardayga maca man cid maceed yuuhaqu bihi lagu kalsoon yahy min mashaayikha casrihi kaharatu baxin baaritaan fara badan iyo waطuul اijtimaaci kulan dheer n marka laa yajtahid isu ku dadaalin ka qaashadu ka qaadanaya miman cid akhada ka qaatay can butuun اawraaq warqadaha marka dhexdooda abdullahi ibn cawm waxa laga so wariyay inuu yidhi laa yu'khadu اlcilmu ila man curifa biطalab cilmi lagama qaato ilaa cid lagu aqoonsaday inuu cilmi markaasi dalbay mooyaane walam yucraf bisuxbatii oo aan lagu aqoonsanin bisuxbati mashaayikh inuu markaa la saaxiibo mashaayikhda alxudaaq markaasi caqliga badan qaala shaaficiyu shaafici wuxuu yihi raximah allahu tacaala man tafaqaha min butuuni kutub qofka fiqiga ka barta kutubta dhexdooda dayaca alaxkaam axkaamta qofkaasi wuu dayacayaa alimaam nawowi raximah allahu tacaala ayaa wuxuu soo naqliyey kitaabkiisa markaasi majmuuca muqadimada markaa hadalkaas imaamu shaafici raximah llah hadalkiisa ayuu markaas soo naqliyey wuxuu yihi imaamu nawowi isagoo markaa taa lafteeda tawjiihinaya walaa yaxfadu ibtidaءa min alkutubi istiqlaala bal yusaxixu calى shaykh faalistiqlaalu bidalika min adari اlmafaasid imaamu nawowi waa ohanaya ardaygu marka hore waa inuusan cilmiga ka qaadan oo usan ka xambaarin kutubta si madax bannaan bal waa inuu ka saxdaa mashaayikhda faalistiqlaalu bidalika min adari اlmafaasid inuu qofku la madax bannaanaado oo asagoo mubtadi ah anaa cilmigaas baraya mafaasidda markaasi kuwa ugu badan halkaasay ka yimaadaan markaas wuxuu soo qaatay hadalka imam shaafici oo ah man tafaqaha qofka fiqi ka bartaa min butuuni kutub dayac alaxkaam ayuu soo qaatay waxaa ka horreysa hadalkaas imaamu nawowi hadalkiisa waxa ka sii horrey inuu yidhi qaaluu laa taakhud alcilma miman kaana akhduhu lahu min butuuni kutub min gayri qira'ati calى shuyuukhin aw shaykhin xaadiq faman lam yakhudhu ila min alkutub yaqacu fi اtasxiif wayakhuru min algalaط wاtaxriif yani wuxuu leeyahay qofka kutubta ka qaata cilmiga isagoon shuyuukhda ku dul akhrinin yani markaasi tasxiif bara badan buu ku dhacayaa qalad badanna wuu ku dhacayaa wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wayuqaalu yaquul wakaana bacdu culamada qaar waxay ahayn yaquulu mid yidhahda min acdam albaliya balaayo iyo masiibo waxaa ugu weyn tamashikhu saxafiya saxafiya ayaa sax ah waa waa nisba ilaa saxiifa saxiifa saxafi ayib marka tamashikhu saxafiya in sheekh markaa laga dhigto warqad in sheekh laga dhigto waa masaaibta kuwa ugu waaweyn iyo balaayooyinka ugu waaweyn bay ka mid tahy wuu fasirayo ay ladiina tacalamuu min asuxuf waa kuwa markaa ka bartay suxufta ka bartay weeyaan kuwaasaa loo jeedaa iyo warqadaha wax ka bartay athaani ka labaad waxaa weeye an yanqaada lishaykhihi shaykhiisa waa inuu ateecaa fii umuurihi arrimihiis o dhan waa inuu ku ateecaa oo walaa yakhruja waa inuusan ka bixin can ra'yihi sheekh ra'yigiisa iyo wa tadbiirihi sheekha taladiisa talada sheekha waa inuusan ka bixin bal yakuunu macahu wuxuu ahaanaya ardaygu macahu ay maca shaykhi kalmariidi qof xanuunsan oo maca tayiba bilmaahir dhakhtar yani xariif alla jooga ayib fayushaawiruhu wuu la tashanaya fima yaqsudu waxa uu qasdayo wayataxaraa wuxuuna ku dadaalaya ridaahu raalli ahaanshihiisa fima yactamidu waxa uu cuskanaya wayubaaliq wuxuu ku xeldheeraanaya fii xurmatihi xurmadiisa wayataqarab ila allahi ilahna wuxuu ugu dhowaanaya bikhidmatihi inuu u adeego wayaclamu wuxuuna ogaanaya ana dulahu isdulayntiisa lishaykhi isku duleeyo cizun inay tahay sharaf wa khuduucahu isdulayntiisa lahu lishaykhi fakrun faan inay tahay wa tawaaducuhu isduldhigiisa lahu lishaykh rifcatun inay tahay wayuqaalu waxaa la yidhahdaa ina shaaficiya radi allahu canhu cuutiba waxaa lagu canaantay calaa tawaaducihi tawaaduc baa lagu canaantay lilculamaa culamada u tawaaducayo faqaala wuxuu yidhi uhiinu lahum nafsii fahum yukrimuunaha walan tukrama anafsu alatii laa tuhiinuha uhiinu waan u dulaynayaa lahum lilculamaa nafsi nafteedan u dulaynaya fahum culimadu yukrimuuna nafta iday sharfayaan oo karaamaynayan cilmiba ay barayaan walan tukrama wey tukrama bidami taa walan tukrama lama karaameeyo takrumaba inoo qoran lakin walan tukrama wey lama karaameeyo annafsu nafta allatii naftaasoo laa tuhiinuhaa adigu aadan ihaanayn nafta aadan dulaynin cidu karaamayn mayso waakhada ibnu cabaas radi allahu canhu ibnu cabaas ayaa wuxuu qabtay radi allahu canhuma maca jalaalatihi yani weynaantiisa maceeda wa beytihi iyo guriga uu ka soo jeedo weynaantiisa darteeda wa martabatihi fi lcilmi yani markaasi maca martabatihi fi lcilmi asagoo heer sare cilmiga ka gaaray wuxuu qabtay birikaabi zayd ibn haabit alansaari yani markaasi gaadiidkiisii ayuu markaa hogaanka u qabtay wa qaala wuxuuna yidhi haakada umirna saasaana la faray an nafcala inaan ku samayno biculamaa'ina culamadeenna ayib shekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah llahu tacaala ardaygu waa inuu sheekhiisa u hogaansamaa talada uu siinayo waa inuu ateecaa waa inuu noqdaa qof xanuunsan oo dhakhtar u yimid qof xanuunsan dhakhtar hadduu u yimaado dhakhtarka wax alla wuxuu kula taliya uu qaadanaya ayib waxaa same waxaan iska da uu qaadanaya dawo hadduu u qoro oo dawada sidaa u isticmaal sidiibu u isticmaalayaa weliba aad buu u ilaalinaya marka saasoo kale ardaygu waa inuu yahay buu leey sheekhiisa oo warkiisa waa inuu maqlaa waa inuu dhaga nuglaadaa waxaa iska ilaali waxaa same waa inuu saa yahay waa inuu ku dadaala inuu raalligeliyo sheekhiisa ridaahu fimaa yactamiduhu wax uu cuskanayo macnaha u samaynayo xurmada uu ixtiraamayo waa inuu ku xeel dheeraadaa ilahay waa inuu ugu dhawaado adeeggu u khidmayna u adeegayo ayib lanna tacdiimka la weyneynayo waa diintiio la weyneynayo weeyaan maadaama maxaa loo weyneynaya diinta inuu xambaarsan yahay baa loo weyneynaya marka waa min tacdiimi diin ilaahay bay noqonaysaa waa inuu ogaadaa buu leeyahay inuu isku duleeyo isku dhuldhigay sheekhiisa inay sharaf u tahay inuu markaasi khuduucaas isku dhuldhigayo inay fakhri faan u tahay tawaaducisana inuu yahay rafco inay u tahay waa inuu markaa arrimahaasi waa inuu ogaadaa kadib wuxuu soo qaatay imaamu shaafici raximah allahu tacaala ayaa culimmada wax ka baranayo iyo culimmada ayuu aad isku duleyn jiray oo u tawaaduci jiray markaasa arrinkaa lagu canaantay oo tawaaduceeda waa batay tawaaducaagii isudhigitaankaaga waa batay arrinkaasa lagu canaantay markaasa wuxuu soo qaatay beytka wuxuu leeyahay naftayda waan dulaynayaa waan tawaaducaya culimada ayaan u tawaaducaya isuluhigaya maxaa ayagu way karaamaynayaanoo dee cilmi bay barayaan marka qofka ay karaamaynayo sharfaya waana isku duleeya walan tukrama anafsu alatii laa tuhiinuha naf aadan ihaanayn oon dulayn ooda markaa aadan tawaaducinna tawaaduc aadan ku khasbinna cidu karaamayn mayso oo nafta marka la ogaado qofka marka lagu wado inuu tawaaducayo dadka way karaamaynayan way sharfayan way qiimaynayaan laakiin haddii lagu ogaado inuu iskibrinayo isla weyn yahay xaalka noocaas cidu karaamayn mayso soo qaatay kale ibn cabaas radi allahu canhu isagoo looga yahay jalaaladiisa iyo guriga uu ka soo jeedo oo markaasi nebi maxamed qaraabadiisa aalubeytki inuu yahay martabada uu cilmiga ka gaara iyadoo loog yahay ayaa wuxuu qabtay rikaabka rikaabka waxa la yihahda waa ismu lilibil waa magac geel uu leeyahay ismu lilibil allatii yuxma taxmilu nnaas geela markaasi gaadiidkoo la fuulo gaadiidka laga dhigto yani marka magaciisa ba waxaa ka mid a rikaab baa ka mid a marka hashii zayd ibnu haabit ayuu hogaanka qabtay hogaanka u qabtay soo kaxaynaya markaase wuxuu yihi haakada umirna an nafcala biculamaa'ina sidaasaana la faray inaan culammadeena ku samayno saasaana la faray buu yihi athaani midda labaad waxa weye an yanqaada waa inuu u hogaansamaa lishaykhihi shaykhiisa fii umuurihi arrimihiisa macnaa warkiisa waa inu maqlaa walaa yakhruja can ra'yihi ra'yigiisa waa inuusan ka bixin wa tadbiirihi tadbiirkiisa tadbiirku waa tasarufka weeyaan talooyinka uu siinayo waxaa same waxaa ha samayn waa inu markaasi waa inuusan ka bixin bal yakuuna waa inuu noqdaa macahu ay maca shaykh shaykha maciisa waa inuu noqdaa kalmariidi maca abiib waa inuu noqdaa mariid markaasi la jooga maca abiib ilmaahir dhakhtar xariif ah culimada qaar marka waxay yidhahdeen laakiin waa inuu iska ilaaliyaa isagoo sidaa u ixtiraamaya sheekhiisa haddana waa inuu iska ilaaliyaa waxyaalaha dadka qaarkood ay sameeyaanoo suufiyada qaarkood markaa laga soo wariyay waxay yidhahdeen kun maca shaykhika kalmayit bayna yaday kaasili waxaad noqotaa yani markaasi sheekhaa magaciisa waxaad noqotaa meyd hor yaalla kii mayriyey soo waadix maha bimacnaa meydka haddii la mayrayo qofka mayraya dee hadba dhinac buu rogaya soo maha saasoo kale noqo bacda suufiya saa laga soo wariyey kun maca shaykhika kalmeyiti bayna yaday haasili saasoo kale noqo qaarkood markaa gabay bay ka dhigan waxay yidhaahdeen wakun cindahu kalmeyiti cinda mugasilin yuqalibuhu maa shaaa wahuwa mutaawicu wuxuu leeyahay waxaad noqotaa kun cindahu ay cinda shaykhi kalmeyiti meyd noqo meydkaasoo cinda muqasilin la jooga kii mayrayey muqasilkaasu yuqalibuhu gedgedinaya rogrogaya maa shaaa sida uu doono wa huwa asaguna meydkuna mutaawicun uu yahay mid yeelaya markaa aan diidaynin taasoo kale u noqo lakin taas sax maahan laakiin sida saxda waxa weeyaan in taladiisa la qaato la maqlo haddii markaa kugula taliyo wax marka adiga ku anfacaya wuxuu leehy shekhu raximah اllahu tacala fayushaawiruhu waa la tashanaya fima yaqsid waxa u qasdaya wayataxaraa ridaahu raalli ahaanshiisu ku dadaalayaa fima yactamiduhu wax cuskanayo wayubaaliqu wuxuu ku xeeldheeraanaya fii xurmatihi ixtiraamka u ixtiraamayo wayataqarab ila اllahi allana wuxuu ugu dhowaanaya bikhidmatihi adeega u adeegayo wayaclamu wuxuuna og yahay ana dulahu isdulayntu isdulaynayo isdulhigayo lishaykhihi liajli shaykhihi cizun inay sharafta wakhuduucahu isdulayntiisana lahu lishaykhi fakrun inay tahay wax lagu faano faan asaga inay u tahay watawaaducuhu isdhuldhigidda lahu lishayki sheekh isku dhuldhigayana rifcatu inay tahay yani markaa darajo iyo markaas inuu qofku yani ku helayo rifco iyo markaas inuu ilaahay kor u qaado wa yuqaalu waxaa la yidhahdaa ina shaaficiya radia allahu canhu cuutiba waxaa lagu canaantay calaa tawaaducihi tawaaduciisa isdhuldhigidda lilculamaa culima isku dhuldhigayo arrinkaasa lagu canaantay faqaala wuxuu yidhi uhiinu lahum waxaan u dulaynayaa lahum lilculamaa nafsi naftayda fahum culimmadu yukrimuunaha yukrimuunaha way karaamaynayaa nafti walan tukrama nafsu naf lama karaameeyo allatii naftaasoo laa tuhiinuhaa aadan dulayn nafta waa inaad tawaaduca ku khas tawaaduc waa inaad bartaa marka tawaaduca barato aad barto oo lagugu barto marka waa lagu sharfaya waa lagu ixtiraamaya lakin kibir haddii lagugu barto cid ku- yani markaa ku ixtiraami mayso wa akhada ibnu cabaas radia allahu canhu ibnu cabaas baa wuxuu qabtay maca jalaalatihi isagoo markaa nin jaliilo weyn ah wa beytihi isagoo maca beytihi yani gurigu kasoo jeeda isagoo guri weyn kasoo jeeda oo ahlu beyt ah وmartabatihi fi اcilmi asagoo heer sare ka gaaray cilmiga wuxuu qabtay birikaabi zayd ibnu haabit alanصaari zayd ibnu haabit alanصaari yani hashiisii iyo gaadiidkiisii ayuu hogaanka u qabtay isagoo kaxaynaya wa qaala wuxuuna yihi haakada sidaas ayaa umirna nala faray an nafcala inaan ku samayno biculamaina culamadeenna bimacnaa sidaa inaan u ixtiraamno ayaa markaasina la faray sheekh wuxuu yihi raximah اllahu tacaala wa qaala axmed bn xambal likhalf اaxmar axmed bn xambal wuxuu yihi khalf alaxmar wuxuu ku yihi khalf axmar waa axad culamaa yani markaasi waa luqawiyiinta mid ka mid ah waya khalf axmar axmed baa ku odhanaya laa aqcudu fariisan mayo ilaa bayna yadayka hortaada mooyaane umirnaa waxaana la faray an natawaadaca inaan isu dhuldhigno liman natacalam minhu ciddaan wax ka baranay inaan isu dhuldhigno ayaana la faray marka hortaadaan fariisanaya anoo weliba isdulaynaya cilmi buro inuu ka qaato marka wuu hor fariistay markaasuu yani khalafna arrinkaasu diiday maadaama axmed uu yahay imaam weyn markaasa wuxuu yihi laa aqcudu ilaa bayna yadayk hortaada meel kale fariisan mayo umirnaa waxaana faray macnaa sharcigaana faray buu ujeedaa an natawaadaca inaan isu dhuldhigno liman natacalam minhu cidaan cilmiga ka baranayno inaan isu dulayno ayaana la faray buu leeyahy imaam dahabi raximah allahu tacaala ayaa markaas soo naqlinaya kitabkiisa taarikhu islaam ayuu ka soo naqlinaya waqaala alghazaaliyu ghazaali wuxuu yidhi laa yunaalu lcilmu cilmi lama gaaro ilaa bitawaaduc isdhuldhigid mooyaane wa ilqaa'i samci iyo dhegeysi waxa lagu sheegaya dhegeysato qaala wuxuu yidhi wamahma ashaara calayhi shaykhuhu markastoo uu u tilmaamo sheekhiisu biariiqin wado italiimi agga fi tacliimi xagga barida yani markaasi siyani ariiq kastoo markaa uu ishaaro wado kastoo u ishaaro ama fi tacalumi ayaa saxad muddaa fi tacalumi xagga barashada falyuqalidhu ha qalito macnaa ha raaco waliyadac hasaga tago rayahu ra'yigiisa fakhata'u murshidihi midka asaga hanuuninaya gefkiisa ayaa anfacu lahu oga nafci badan min sawaabihi fii nafsihi naftiisa hadduu markaa saxdi waafaqo ayib yani khazali wuxuu leeyahay cilmiga waxaa lagu gaara laba shay tawaaduc qofku inu isdul dhigo kow iyo marka inuu dhegeysi waxa loo sheegay inuu dhegeysto oo u dheg raaraciyo wax kastoo uu sheekhu u tilmaamo oo ku saabsan dariiqa cilmiga waa inuu markaasi u hogaansamaa ra'yigiisa ay la tahay asagu waa inuu markaa ka tagaa maxaa yeelay midka hanuuninaya oo wax u sheegaya ee khata'iisa oo ku gafa baa waxay oga fiican tahay sawaabka saxda naftiisa bimacnaa wuxuu oga jeedaa un yani cidda markaas markastaba khayr kula doonaysa cidda kaa cilmi badan oo kaa weyn taladay ku siinayso mar kasta way kaaga fiican tahay wax adig kula muuqda oo adig kula wanaagsan adig kula fiican taasaa kaaga fiican kaasuu ujeedaa waqaala alghazaliyu ghazali wuxuu yidhi laa yunaalu cilmu cilmi lama gaaro ila bitawaaduc tawaaduc mooyaane wa ilqaa'i samci iyo markaa dhegeysi cilmiga la dhegeysto la sheegayo qaala wuxuu yhi wamahmaa ashaara calayhi yani shay kastoo ashaara uu ishaaro calayhi cala aalib shaykhu shaykhiisa oo ahaaday shaygaasoo bidariiqin ah wado fi tacalumi xagga waxbarashada wado kastoo tacliimu u tilmaamo sheekhu ardaygiisa falyuqalidhu ay falyatabicu ha raaco weliyadax ha saga tago ra'yahu ra'yigiisa ha saga tago fakhata'u murshidihi midka hanuuninaya oo wax u sheegaya khata'iisa baa anfacu lahu uga nafci badan uga waxtar badan min sawaabihi fii nafsih sawaabka iyo saxda naftiisa markaasi uu saxdii markaa waafaqayo waqad nabaha allahu tacaala ilahi waa baraarujiyey calaa dalika arrinkaas in markaas mucalimka warkiisa la maqlo fii qisati muusa wاlkhadir calayhim الsalaam alla wuxuu ku tanbiihiyey qisadii nabiy lahi muuse iyo khadir biqowlihi inaka lan tastaiica maciya sabra inaka adigu khadir baa hadlaya wuxuu la hadlay nebi muuse la hadlaya lan tastaiica ma karaysid maciya aniga la jirkayga sabran dulqaad ima dulqaadan karaysid taladii buu siinaya bimacnaa waxyaalaha aan samaynayo wax markaasi aad u dulqaadan kartid maahan waqti aad muddo halkaa inoo joogo